faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig redio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radiyow cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal redio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton redio cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakarta redio cadaado magaalada muqdisho
amaalqaajo rediyo cadaado garowe
bashiir cabdilla cusmaan raadiyo cadaado beledweynaha
yaxya cabdirasaaq soofe redio cadaado magaalada baardheere ee gobolka gedo
yuusuf abubakr naam raadiyo cadaado jawaar
bismillaahi raxmaan raxiim iyo habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada qodobada ugu waaweyn warka habeenmaer haddii cadaado qodobada caa warka habeenmaer aad ku dhegaysan doontaanna waxay kala yihiin dowladda federaalka soomaaliya oo lagu eedeeyey kaalinta ay ku lehed cunuqateynta laga qaaday dalka eritreya maamulka gobolka shabeellaha hoose oo shacabka u baaqay inay la shaqeeyaan lama hamaanka dowladda puntland oo ka shiraya doorashada maamulkaasi gudoomiyaha cusub ee magaalada gaalkacyo oo ballanqaaday in ammaanka gaalkacyo lasii xoojin doono idaacad ku hadasha afka al-shabaab oo la duqeeyey gaari lagu rasaasiyey gobolka shabeellaha hoose iyo khasaare xoog leh oo ka dhashay wariye lagu dhaawacay gobolka mudug iyo faahfaahin dheereeda ka soo baxaysa madaxweynaha maamulka somalilan oo lagu soo dhoweeyey magaalada berbera ee somalilan gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka dowladda federaalka soomaaliya oo la kulmay wafdi ka socda dalka suudaan madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo bilaabaya safarro uu ku tegayo gobollada dalka faahfaahinirada ka soo baxaysa qarax khasaare geysto maanta ka dhacay duleedka magaalada muqdisho ra-isul wasaaraha dowladda federaalk soomaaliya xasan calqeer oo maanta dahfuray doodwadaag muhiima gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka uganda oo soomaaliya ugu baaqay inay isku tarshadaan akhbaaraadka caalamka warka habeenimo aad ku dhegaysan doontaanna waxaa qayb ka noqon doona gudoomiye gobol oo aan mushaar qaadan muddo siddeed sana ah intaas waxaa ahayn qodobada ugu doorkuran warka habeenimo ee raadiyo cadaado goorra u diyaargar warkaasoo intaasi ka faahfaahsan
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
waa habeenimo axaada isniin ee soo gelayso taarikhdan ay ku beegan tahay siddeed tobanka bisha koob iyo tobnaad sanadka labada kun iyo siddeed tobanka waxaa dhegaysteen qodobada ugu doorka ran warka habeenimo ee raadiyaha cadaado wararkiina habeen waxaa soo saara saaxiibkii cumar axmed raac cumar saxiifa ku soo dhawaada warkii oo dhan dowladda federaalk soomaaliya ayaa lagu eedeeyey kalinta ay ku lahayd cunuqateynta laga qaaday dalka eritreya golaha ammaanka ee qaramada midooba ayaa isku raacay dhowaan in cunuqateynta laga qaada dalka eritreya kadib dagaal sannado oo ay saarnayd cunuqateyntaasi kadib qaraar ay dowladda britain u kordhisay qaramada midooba ayaa waxaa ka dhashay hadalhayn aad u weyn cunuqateynta laga qaday waddanka eritreya xildhibaan cabdikariin macali axmed oo ka mid ah golaha shacabka baarlamaanka dowladda federaalk soomaaliya ayaa ku dhaliilay dowlad dhexe federaalka doorka ay ka qaadatay in cunuqateynta hubka ee saarneed dalka eliteria laga qaado waxa uu sheegay in xildhibaanka oo xilligan aysan habboonayn eliteria laga qaado cunuqateyntii saarneed taasoo uu sheegay inaysan weli si cad u qiranin inay ka laabatay tagarada ay siin jirtay dagaalyahanada ka soo jeeda dowladda waddankaasi xildhibaan cabdixakiin macali axmed ayaa sidoo kale wax xusay aan islama bardhigeyn waxqabadka dowladaha jabuuti iyo eritrea isagoo sheegay in dowladda jabuuti ee dadaal xoogan ay ku bixinayso sida ay u difaaci lahayd shacabka soomaaliyeed dowladaha jabuuti eritrea ayaa waxaa ka dhexaysa murar dhanka xuduudka ah gaar ahaan jasiiradda dhumayra sidoo kale labada ciidan ayaa ku dagaalamay gacanka laisku haya ee jasiiradaasi waa xusul mudan in war-saxaafeed ka soo baxay dowladda jabuuti lagu sheegay inay kasoo dhoweynayso cunuqatinta hubka ee laga qaaday dalka eritrea iyadoo sidoo kale lagu xaqiijiyey in jabuuti ay diyaar u tahay go-aanka lagu fudinaya wax kasta lagu heshiisiinayo dowladaha eritrea jabuuti maamulka gobolka shabeellaha dhexe ayaa shacabka deegaanadaas ugu baaqay inay la shaqeeyeen maamulka deegaanadaasi gudoomiyaha gobolka shabeellaha dhexe axmed mayra makaraan oo la hadlay warbaahinta ayaa wuxuu shacabka deegaanadaasi ku nool waxa uu ka dalbaday inay ciidamada ay kala shaqeeyaan sugidda ammaanka deegaanadaasi wuxuu ku baaqay bulshada inay la xiriiraan ciidamada ammaanka haddii ay arkaan dad sameynaya waxyaabaha ammaanka dooriya ama ammaanka liddu ku ah wuxuu intaas ku daray gudoomiyaha axmed mayra makaran haddii ay wada shaqeeyaan ciidamada iyo shacabka la weynayo dadka amdarada ka geysan jiray qaybo ka mida gobolka shabeellaha dhexe muddooyinka dambe ayaa waxaa gobolka shabeellaha dhexe kusoo badinaya kooxo hubeysan oo dhac ka geysta dadka ku dhex safra gobolkaasi warka habeenimo ee raadiyaha cadaado ayaa dhegaysanaysaan gudoomiyaha cusub ee magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug ayaa ballanqaaday in ammaanka gaalkacyo uu sii xoojin doono yaasiin cabdisamed oo shalay si kumeelgaar ah lagu magacaabay gudoomiyaha magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug ayaa maanta waxa uu sheegay in wax badan uu ka qaban doono dilalka iyo amnixumada ka jirta magaalada gaalkacyo gudoomiyahan oo shalay digreetay madaxweynaha maamulka puntland loogu magacaabay ayaa shacabka ka dalbaday inay la shaqeeyaan islamarkaana uu xoogga saari doono sugidda ammaanka ee magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug madaxweynaha maamulka somalilan muuse biixi cabdi ayaa maanta wuxuu gaaray magaalada berbera ee somalilan wafdi uu hogaaminayo madaxweynaha maamulka somalilan muuse biixi cabdi ayaa maanta wuxuu gaaray magaalada berbere iyadoo mas-uuliyiin ka tirsan maamulka somalilan iyo shacabka ay kusoo dhoweeyeen magaaladaasi qorshaha madaxweyne muuse biixi cabdi u tagay magaalada berbere ayaa waxaa lagu sheegay inay tahay sida uu u xalin lahaa cabasho iyo idan muddooyinka ugu dambeeyey uga timid waxgaradka gobolka togdheer madaxweynaha maamulka somalilan ayaa waxaa lagu wadaa in saacadaha soo socda uu gaaro magaalada burco isagoo uu ka qaybgeli doono munaasabad xarga looga jirayo saldhig cusub oo laga hirgeliyay magaalada berbere ee somalilan halka warkaas saaxiib aad ka dhagaysanaysaan waa raadiyaha cadaado warbaahinta dowladda federaalka soomaaliya ayaa baahisay in duqeyn lagu barbariyay idaacad ku hadasha afka al-shabaab taas oo lagu magacaabi jiray alandulus duqeyntaas ayaa xalay waxay ka dhacday magaalada jilib ee gobolka jubbada dhexe wararka ayaa intaas waxay ku darayaan in duqeyntaasi bartilmaameedkeedu ahaa idaacadda iyo xubnaha ka shaqaynayay goobaha si gaar ah loo beegsaday duqeyntaasi waxaa ka mid ahaa xarunta idaacadda al-andalus ee ka shaqaynaysay marna habaabeynta iyo baadiyeynta dadka soomaaliyeed ayaa lagu yidhi qoraal lagu daabacay wakaaladda wararka soomaaliya ee sona sidoo kale waxaa lagu sheegay in raggii ka shaqaynaya idaacaddaasi al-andalus ay duqeyntaasi ay ku waxyeeloobeen laakiin wakaalada wararka soomaaliya ee sona ma sheegin magacyada raggaasi wax ku noqday duqeynta magaalada jilib ayaa waxaa dhowaan ku dagaalamay al-shabaab iyo daacish iyadoo dagaalkaas uu khasaare ka dhashay uu soo gaaray labada dhinaca taliyaha ciidamada xoogga dalka soomaaliya jenaraal dahar aadan cilmi indha qarshe ayaa maanta waxaa lagu waday inuu gaaro magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galguduud ahna xarunta galmudug ciidamo badan oo hordhac u ahaa wafdiga taliyaha ciidamada xoogga dalka ayaa la sheegayey inay maanta gaareen magaalada dhuusamareeb ee xarunta galmudug taliya indha qarshe markii uu tagaa magaalada dhuusamareeb waxa uu kulamo ula qaadan doonaa madaxda ugu sarreysa maamulka galmudug sidoo kale taliyaha ciidamada xoogga dalka ayaa waxa uu booqan doonaa hadhiyaha ciidamada militariga soomaaliya ay ku leeyihiin magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud ammaankeeda magaalada dhuusamareeb ayaa aada loo adkeeyay iyadoo ciidamo fara badan ka tirsan militariga soomaaliya lagu arkayey wadooyinka magaalada dhuusamareeb ee xarunta galmudug halka warkaas saaxiibyal aad ka dhagaysanaysaan waa raadiyo cadaado fmta sideetan iyo sideed dhibic shan megahertis halka dayaga caalamka ay si toosa ay nagala socdaan alintimita tooska life streamka taliyaasha ciidamada maamulka puntland ayaa maanta shir ku yeeshay magaalada garowe ee xarunta gobolka nugaal waxaana ka qayb galay xubno matalaya bulshada rayidka ah kulankaas ayaa diiradda waxaa lagu saaray ammaanka guud ee puntland oo u diyaargaroobaysa doorashada madaxweynaha maamulkaasi oo ku beegan afartan cisho kadib dhinacyada shiraya ayaa lagu wadaa inay soo saaraan go-aano lagu adkeynaya ammaanka kuwaas oo si degdeg ah laga doonayo in lagu dhaangeliyo deegaanada puntland magaalada garowe dhowr jeer waxaa ka dhacay fala amni darro iyo sidoo kale godood ay sameeyeen ciidamada daraawiishta maamulka puntland oo sheegay inaysan wax mushaar ah aysan qaadin bilooyin aada u fara badan wararka naga soo gaaraya gobolka shabeellaha dhexena waxay sheegayaan kooxo burcad ah hubeysan ayaa gaari ay saareen dad shacba waxa ay xalay ku rasaaseeyeen tuulo hoostaga degmada cadale ee gobolka shabeellaha dhexe gaarigaas oo ka yimid deegaanka lagu magacaabo warfaarax ayaa waxa xoolo u waday magaalada muqdisho hase yeeshee markuu marayay tuulada garasweyne ay koox burcad ah ay rasaaseeyeen mid kamida dadka deegaanka cadale ayaa warbaahinta raadiyaha cadad wuxuu u sheegay in gaarigaas lagu rasaasiyey oo magaciisu ahaa biji islamarkaan rasaasi lagu furay ay ku dhaawacmeen laba rag ah sidoo kalena gaariga uu rogmaday ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalk soomaaliya ayaa gaaray goobta gaariga lagu rasaasiyey waxaa la sheegay inay gacanta ay ku dhigaan qaar ka mid a kooxdii burcadda aheyd ee gaarigaasi rasaasaysay dadkii ku dhaawacmay falkaas oo ganacsato ahaa ayaa dhaawacooda waxaa loo qaaday dhinaca magaalada muqdisho si halkaasi loogu soo daaweeyo maamulka degmada cadale iyo kan gobolka shabeellaha dhexe weli wax faahfaahin ah intaasi dheeri ah kama bixin gaariga lagu rasaasiyey tuulo hoostaga degmada cadale ee gobolka shabeellaha dhexe wariye ayaa la sheegay maanta lagu dhaawacay qaybo ka mid ah gobolka mudug iyo faahfaahin dheeraad ka soo baxaysa sida warbixinta warkana kusoo koobaya liibaan cabdi ciise waxaa saaka degmada jariiban ee gobolka mudug ee puntland lagu dhaawacay wariye farxaan faarax cabdi oo ka mid ah wariyaasha ka howlgala magaalada jariiban kana mid ah aasaasayaashii raadiyo jariiban wariyaha ayaa waxaa toorey ku weeraray nin ay wada murmeen isagoo lugtiisa mudug oga dhuftay tooreyda waxaana la sheegaya inuu dhaawac culus soo gaaray wariyaal ku sugan magaalada gaalkacyo ayaa waxay raadiyo cadaado u sheegeen in dhaawaca wariyaha la keenay magaalada gaalkacyo si loo dabiibo wararka aan helayna ayaa waxay sheegayaan in ninka wariyaha dhaawacay uu ka tirsan yahay shaqaalaha shirkada goolis qaybteeda degmada jariiban ha yeeshe uu baxsaday xaalada wariye farxaan faarax cabdi ayaa lagu soo waramayaa inay soo hagaagayso walow mid ka mid ah xididada halbowlaha tooreydu oga dhacday aad iyo aad umaadsan yahay liibaan cabdi ciise warbixinta warkaas soo koobaya warka habeenimo ee raadiyaha cadaado ayaad dhegaysanaysaan gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka mudane mahdi cabdulle cawad ayaa maanta xarunta golaha shacabka ee magaalada muqdisho wuxuu kula kulmay wafdi ka socda jaamacadda omdaruun ee dalka suudaan wafdiga waxaa hogaaminayay brofeor xaydar oo ah gudoomiye ku-xigeenka jaamacadda edrom labada dhinac ayaa waxay ka wada hadleen xoojinta iyo dhiirigelinta tacliinta sare ee labada dal iyo sida waxbarasho sare loogu siin lahaa dhallinyarada soomaaliyeed gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka baarlamaanka dowladda federaalk soomaaliya mudane mahdi cabdulle cawad oo kulankaasi ka hadlay ayaa sheegay in golaha shacabka uu dhiirigelinayo sarqaadista waxbarashada ummadda soomaaliyeed golaha shacabka waxa uu bogaadinaya wada shaqaynta iyo xiriirka wanaagsan ee ka dhexeeya jaamacadda edrom iyo jaamacadaha dalkeena ayuu yidhi gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka baarlamaanka dowladda federaalka sidoo kale gudoomiyaha ayaa dowladda suudaan iyo shacabkeeda uga mahad celiyey deeqda waxbarasho ee ay siiyaan ardayda soomaaliyeed muslimiinta uu hogaaminaya gudoomiye ku-xigeenka jaamacadda edom ee dalka suudaan brofeor xaydar ayaa dhankooda golaha shacabka ku ammaanay dadaalka ay ugu jiraan sarqaadista waxbarashada soomaaliyeed kulanka waxaa goobjoog ka ahaa gudoomiye ku-xigeenka guddiga arrimaha bulshada ee golaha shacabka mudane cali cusmaan xirsi cali jawhar iyo wasiir dowlaha madaxtooyada dowladda federaalk soomaaliya cabdiqaadir sheekh cali ibraahim baqdaadi garsoore ka tirsan maxkamadda ciidamada qalabka sida dowladda federaalk soomaaliya ayaa la sheegay maanta inuu geeriyooday allahu naxariista waxaa maanta magaalada muqdisho lagu aasay gaashaanla dhexe xasan cabdiraxmaan aadan webiyu oo geeriyooday xanuun hayey webiyu ayaa garsoorka ciidamada qalabka sida dowladda federaalk soomaaliya ku jira tan iyo dowladda dhexe federaalk wuxuuna soo noqday kaaliye karaani ilaa ugu dambeyn uu noqday garsoore ka tirsan maxkamadda ciidamada qalabka sida dowladda dhexe soomaaliya wuxuu wakhtigiisa badi ku qaatay garsoorka dhexdiisa ulina waxa uu ka mid ahaa dad yar oo u bareeray khatarihii dalka ku jiray oo ku dhiiraday oo u shaqeeyay qarankiisa sareeye guuto liibaan cali yarow gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida dowladda federaalk soomaaliya gaashaanle xasan cali nuur shuute gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ayaa si wadajira uga tacsiiyey qaranka iyo helada geerida marxuumka waxuuna alla uga baryeen in naxariis janna uu ka waraabiyo allahu naxariista gaashaanla dhexe xasan cabdiraxmaan aadan webiyow ayaa waxaa lagu xusuusan doonaa u adeegidda qaranka iyo helinta cadaaladda ummadda soomaaliyeed halka warkaas saaxiibil aad ka dhegaysanaysaan waa raadiyaha cadaado f m ta siddeetan iyo siddeed dhibic shan makaartisa madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa waxaa la sheegay inuu bilaabayo safaro uu ku tegayo gobolada dalka soomaaliyeed madaxweynihii hore ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ahna xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalk soomaaliya ayaa la filayaa inuu bilaabo safar uu ku tago qaar ka mid ah gobolada dalka soomaaliya maalinka berri ah ayaa safarkaasi ugu horreeyay waxa uu ka tegi doonaa magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose ee maamulka jubbaland galinka dambe ee maanta ayaa waxaa magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose tegi doona wafdi hordhac u ah safarkiisa oo isugu jira xildhibaano ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka dowladda federaalk soomaaliya iyo xubno ka tirsan xisbigiisa safarka madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo bari ku tegaya kismaayo ayaa waxaa la sheegay inuu bilow u yahay safaro kale uu ku tegi doono xarumaha dowlad goboleed ee xubnaha ka ah dowladda federaalk soomaaliya booqashadan ayaa ku soo aadaysay xilli khilaaf xoogan u dhexeeya dowladda dhexe federaalk iyo dowlad goboleedyaha xubnaha ka ah dowladda federaalk waxaana maamulka jubbaland uu yahay maamulkii ugu horreeyey ee dhismay xilligii madaxweyne uu dalka ka ahaa xasan sheekh maxamuud halka warkaha saaxiibil aad ka dhegaysanaysaan waa raadiyo xadaado f m ta siddeetan iyo siddeed dhibic shan makahartisa faahfaahin dheerada ayaa kasoo baxaysa qarax khasaare geysta oo maanta ka dhacay duleedka magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya wararka laga helaya duleedka magaalada muqdisho gaar ahaan deegaanka taladisho ayaa waxay sheegayaan in halkaasi gorar uu ka dhacay qarax khasaare geystay qaraxan oo ahaa miinada nooca halka lagu aaso ayaa waxaa lala eegtay gaari ay wataan ciidamo ka tirsan militariga soomaaliya waxaa la sheegay inuu jiro khasaare iyo dhimasho dhaawaca ee ka dhashay qaraxaasi dad goobjoogayaal ahaa ayaa waxay sheegeen in qaraxa uu waddada dhinaceeda lagu aasay ay ku geeriyoodeen daroolkii waday gaariga ay wateen ciidamada dowladda oo ahaa surf iyo darwal motobajaaj qaraxa kadib waxaa rasaas furay ciidamada qaraxa lala eegtay waxaa la sheegay in rasaastaasi ay dad ay ku dhaawacmeen hase yeeshee aan weli tiradooda la shaacinin waxaa xakad gelay soo socodka dadka iyo gadiidka ee goobta qaraxu ka dhacay ee deegaanka tiradisho ee duleedka magaalada muqdisho waxaana qaar ka mid ah dadka ku nool ay sheegeen in cabsi xoogan ay dareemayaan halka warkaas saaxiib aad ka dhagaysanaysaan waa raadiyaha cadaado ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk soomaaliya xasan cali kheyre ayaa maanta magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya wuxuu ka daahfuray dood wadaag muhiima ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xasan cali kheyre ayaa maanta wuxuu daahfuray dood wadaagga u dhexeeya ganacsatada iyo dowladda oo laga hadlayo qorshaha xilliga dhow iyo waqtiga fog ee dowladda dhexe soomaaliya ay ka leedahay kubcinta ganacsiga iyo dhaqaalaha dalka ayaa sheegay in laga doonayo ka qaybgalayaasha shirka inay aada uga doodaan qaybaha muhiimka u ah horumarka ganacsiga iyo adkeynta xiriirka ganacsiga dowladda soomaaliyeed ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka soomaaliya xasan cali kheyre ayaa ganacsatada soomaaliyeed wuxuu uga magac celiyey kaalintii wanaagsan ay ka qaateen dib u dhiska dalka iyo bixinta canshuuraha ummadda soomaaliyeed ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka soomaaliya xasan cali kheyre ayaa kulanka wuxuu ka sheegay in sanadkii lasoo dhaafay kobca dhaqaalaha dalkeena lagu qiyaasay laba dhibic saddex boqolkiiba sanadkana la filayo inuu kobcu gaaro saddex dhibic afar boqolkiiba sicir baarka ayuu wuxuu sheegay in hoos u dhacay oo u gaaro boqolkiiba lix shirkadaha cusub ee isdiiwaangeliya ayaa waxay sheegeen in la ballaameen rajo wanaagsan ay qabaan inay sii bataan shirkan oo sabo qaamaqaabsay wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha ayna kasoo qayb galeen ganacsatada soomaaliyeed iyo wakiilo ka socda beesha caalamka ayaa la filayaa in si gaar ah lagu lafaguro gulihii laga gaaray iskaashiga udhexeeya dowladda dhexe iyo hay-adaha kale ee gaarka loo leeyahay waxay ka dambeeyey madashii ladhan fursadaha iyo caqabadaha jira iyo in isla garto meelaha ay tahay in si gaar ah muhiimadeeda loo siiyo si dhaqaalaha dalka loo kobciyo halka warkaas saaxiibada aad kala socotaan waa raadiyaha cadaado dowladda dhexe federaalk soomaaliya ayaa soo bandhigaysa natiijada ka soo baxday tirakoobkii shaqaalaha rayidka ahaa iyadoo dhowaan dowladda dhexe soomaaliya ay sameysay tirakoob lagu ogaanayo tirada iyo tayada shaqaalaha rayidka ah ee soomaaliyeed ayaa gudoomiyaha guddiga shaqaalaha rayidka soomaaliyeed mudane xasan abshir maxamed waxa uu kaga urbixiyey halka uu marayo wax ka soo baxay tirakoobkaasi mudane abshir oo warisi gaaran siinayay wakaalada wararka soomaaliya ee soona ayaa wuxuu ka hadlay arrimo badan oo ku saabsan waxyaabaha uu qabto guddiga shaqaalaha rayidka ah waajabaadkiisa inuu tirada shaqaalaha rayidka ah rag iyo dumar waxa ay ka leeyihiin xuquuqdooda iyo waxa ka soo baxay tirakoobka dhowaan ay sameeyeen maruu ka hadlaya gudoomiye abshirow xuquuqda shaqaalaha rayidka ah ayaa waxa uu sheegay inkastoo daruufo iyo shaqaala yiri ay wadanka ay ka jirto ay shaqaalaha aysan helin xuquuqdii loo baahnaa haddana dowladda dhexe federaalk soomaaliya ay ku dadaasho sidii loo siin lahaa xuquuqda loo heli lahaa mar wax laga weydiiyey gudoomiyaha sharci ahaanshaha shaqaalaha rayidka ah ee ka mid noqoshada xisbiyada siyaasadeed dalka waxa uu sheegay in shaqaalaha rayidka ah ciidamada iyo gudyada madaxa bannaan aysan ka qaybgeli karin kana mid noqon karin xisbiyada siyaasadeed ee ka jira isagoo taasi u sababeeyey in shaqaalaha rayidka ah ay ka shaqeynayaan dan guud oo dad loo qabanayo haddii ay xisbiyada ay galaan ay noqonayso mid dhinac ah oo danaha xisbigaasi uun u shaqaynaysa gudoomiyaha guddiga shaqlaha rayidka ah mudane xasan abshirow maxamed oo wax laga weydiiyey in sanadka soo socda ee labada kun sagaal tobanka la qaadanayo shaqaalo rayid ah ee waxuu sheegay in baahida qaadashada shaqaalaha aysan imaan karin laakiin ay ka timaado hay-adaha kale ee dowladda taasina ay ku xiran tahay haddaba sida shaqaalo iyo miisaanad loogu soo helo dadka cusub ee la qaadanayo guddiga shaqlaha rayidka ah ayaa waxaa shaqadiisu tahay qoridda diiwaangelinta dalacsiinta ruqsaynta iyo almarinta dhammaan shaqaalaha rayidka ah ee dowladda dhexe federaalka waxaana lagu ansixiyey xeerka golaha guusirada soo maray golaha shacabka ay ansixiyeen iyadoo madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya xeerkaas uu soo maray markan akhbaaradka caalamka gudoomiye gobol ayaa waxa uu sheegay in muddo siddeed sana ah uusan wax mushaara uusan qaadanin gudoomiyaha gobolka ooske ee dalka nigeria refter abasola ayaa waxauu sheegay in sideedii sano ee ugu dambeysay uu maamulayo gobolkaasi uusan wax mushaar ah uusan qaadan kadib markii uu ka qayb galay xaflad hadaljeedin ahaa oo wadankaasi lagu qabtay arrintaas ayaa noqotay hadalhaynta ugu weyn dalka nigeria wuxuuna dhaliyey dood kulul oo baraha bulshada ah qaar kamid dadka isticmaala baraha bulshada ayaa wax hadalkiisa ku tilmaameen mid aan suurtagal ahayn hal qaarna ay sheegeen inuu wuxuu sheegay ay been tahay islamarkaana aan la rumaysan karin reefed abgolla waxa uu sheegay in dowladda dhexe mar walba u baahan yahay inay siiso mushaar wuxuu uga baahdo ayaaba qalad ah wuxuu intaasi u raaciyay in runtii uu ku leeyahay hal guri oo ka dhistay inta uu ahaa gudoomiyaha gobolka intii aan loo dooran uusan u sahayn jirin wax hanti ah gobolka osojan waxa uu ku yaala koonfurta galbeed dalka nigeria waxaana dhowaan ka dhacay isbedelo kadib markii gudoomiyahan tartankii dhacay loogu guulaystay dalka nigeria waxaa lagu sheegay qarashka ku baxa xubnaha lasoo doorta in boqolkiiba saddex toban labajibaar mushaarkooda bisha ay qaataan uu ka badan yahay dhegeystayaal warka min caawa si toosan kaga iman raadiyo cadada waa nagaantaas warkanami waxaa soo saara saaxiibkay cumar axmed ibrahim cumar saxiifa xasan axmed maxamed ayaa la socodsiinayay sacdiye maxamed cumar ayaa farsamaynaysay tan intaan warkan warkan dib u kulmi doona asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu